إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah in ka badan konton askari ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaallo culus oo shalay ka dhacay gudaha iyo duleedka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saartay war-saxaafadeed lagu faahfaahiyey dagaallo iyo howlgallo ka dhacay gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar toosa ku qaaday saldhig ciidamada shisheeye ku leeyihiin shabeellada hoose iyadoo madaafiic lagu garaacay xero askarta dowladda federaalka oo ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho waxaa maanta degan xaaladda degmada aadan yabaal halkaasoo ay maalintii shalay dagaal kula wareegeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalka ayaa qiratay in looga guulaystay dagaalkii ka dhacay gobolka shabeellada dhexe oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen degmada aadan yabaal walaayadda islaamiga hiiraan ayaa ka hadashay xaaladda gobolka iyadoo bogadisay dagaaladii shalay ka dhacay gobolka shabeellada dhexe galaangalka dowladda imaaraadka ee gobollada waqooyi bari soomaaliya ayaa sii xoogaysanaya iyadoo imaaraadku dhulka uu ka armiyo maamulka la baxay puntland geeyey raadeer ay farsameeyeen yuhuuddu ciidamada ah dowladda suudaan ayaa la wareegay deegaan hor leh iyadoo xogaga ah r s f ay duqeymo ku garaaceen magaalada umudarmaan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa sagaaliyo tobanka bisha shawaal sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan toddobiyo tobanka bisha afaraad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar toosa ku qaaday saldhig ciidamada shisheeye ku leeyihiin gobolka shabeellada hoose iyadoo madaafiic lagu garaacay xero askarta ah dowladda federaalka oo ku leeyihiin duleedka magaalada muqdisho rag hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday xerada ciidamada ugandha ay ku leeyihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta faahfaahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada shisheeyaha sidoo kale rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tiro madaafiica ku garaacay xerada ciidamada dowladda federaalka oo ku leeyihiin deegaanka arbacow ee duleedka magaalada muqdisho ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan kuwaas oo saddex ka mid ah ay wararku sheegayaan inuu dhaawacoodu yahay mid garaab ah in ka badan konton askari ayaa dowladda federaalka looga dilay dagaallo culus oo shalay ka dhacay gudaha iyo duleedka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe warkaasi oo war kaloo ku aadan war-saxaafadeed ay soo saartay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo lagu faahfaahiyey dagaallo iyo howlgallo ka dhacay gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe waxaa soo jeedinaya muxsen xasan xaaji bayaanka ka soo baxay taliska ciidan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee looga hadlay dagaalka saaka ka dhacay degmada aadan yabaal ayaa waxaa lagu bilowday sida tan mujaahidiinta oo la wareegay aadan yabaal iyo yosooman siddeed iyo tobanka shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada dhanka kalena waafaqsan lix iyo tobanka abriil sannadka labada kun shan iyo labaatanka ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo arbaco ah weerarro cagmarin ah ku qaadeen saldhigyadii ay cadowga murtadiinta ah ku lahaayeen duleedka iyo gudaha degmada aadan yabaal ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe weerarrada oo bilowday salaadii subax kadib ayay mujaahidiintu dhowr jiha kaga qaadeen ciidamada murtadiinta ee cadowga ku ah shareecada islaamka saldhigyada cadowga ay mujaahidiinta weerareen ayaa ahaa toban saldhig oo ku yaala duleedka iyo gudaha degmada ayna degganaayeen maleeshiyaad kala duwan oo ashahaadala dirir ah kuwaasi oo ay tiradoodu ahayd qiyaastii laba kun iyo shan boqol oo askari dagaallo xooggan kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiis cagta mariyeen dhammaan saldhigyadii cadowga waxayna si buuxda oola wareegeen fariisimayaashii murtadiinta iyo guud ahaan degmada aadan yabaal ciidamadii cadowga islaamka ahaa ee uu hogaaminayey murtad odawaa yuusuf raage ayaa si habqan ah ooga cararay saldhigyadooda waxayna ku kala firxadeen dhulka baadiyaha ah ee duleedka aadan yabaal inta la xaqiijiyey waxaa dagaaladii maanta ka dhacay degmada aadan yabaal iyo duleedkeeda lagu dilay konton iyo shan murtad oo intooda badan bakhtigooda looga cararay goobaha dagaalka waxaana lagu dhaawacay toddobaatan iyo kow kale cadowga lagu dilay dagaaladii maanta waxaa ka mid ahaa saraakiil lafdhabar u ahaa dagaalka shahaadaladirinimada ah ee ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay hub gaadiid dagaal saanad iyo maxaabiis laga qabtay cadowgii lagu jibiyey dagaalka aadan yabaal dhanka wilaayada hiiraan ciidamada mujaahidiintu waxay la wareegeen deegaanka iyo sooman ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kadib markii halkaasi ay ka firxadeen maleeshiyadii murtadiinta ahaa ee maalmihii lasoo dhaafay dagaalka shareecala dirirka ah ka waday nawaaxiga deegaanada aboorey iyo iyo sooman taliska ciidamada mujaahidiintu wuxuu u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala kadibna wuxuu bogaadinayaa howlgallada ay geesiyada towxiidka ka wadaan wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan kuwaasi oo lagu xoreeyey degmooyin iyo deegaanno ay cadowga xoog ku haysteen dibna loogu soo celiyey xukunka shareecada islaamka waxaan si gaar ah u bogaadinaynaa ciidankeenna halyeeyada ah ee maanta xoreeyey degmada aadan yabaal iyo deegaanka iyo sooman kuwaasi oo cashar u dhigay murtadiintii duulaanka ku ahaa shareecada allah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoraysa gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah mar kale waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku celinaysaa dalabkeedii ahaa in dadka muslimiinta ah ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga oga haystaan ummadda soomaaliyeed ee muslimka ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
waxaa maanta degan xaaladda degmada aadan yabaal halkaas oo ay maalintii shalay dagaal kula wareegeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed daare cali sow ayaa ka warramaya xaalad deganaansho ah ayaa laga dareemayaa degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe kadib dagaallo culus oo shalay halkaa ku dhex maray ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhowr jaha ka soo weeraray magaalada iyo askarta dowladda federaalka oo muddo ku go'doonsanaa gudaha degmada aadan yabaal dagaalka oo ahaa mid abaabulan oo aad loo soo qorsheeyey ayay mujaahidiinta al-shabaab cagta ku mariyeen toban saldhig oo askarta dowladda federaalka ay ku lahaayeen bannaanka iyo gudaha degmada aadan yabaal in ka badan konton iyo shan askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ayaa midadkooda la waray gudaha iyo bannaanka aadan yabaal kuwaas oo saakay wilaayadu ay amartay in la aruuriyo oo la iska aaso dagaalkii shalay oo hadalhayn xoog leh dhaliyey ayaa waxaa si dirqi ah kaga badbaaday taliyaha ciidamada dowladda federaalka iyo guddoomiyaha maxkamadda ciidamada sida ay xaqiijiyeen ila wareedyo mas-uul ah muddadii ciidanka dowladda federaalka ay ku sugnaayeen degmada aadayabaal dadkii ka barakacay ayaa bilaabay in ay maanta ku soo guryo noqdaan aadayabaal sida ay noo xaqiijiyeen qaar ka mid a dadka ku sugan gudaha degmadaasi sida lagu arkay muuqaal ciidamada xarakatu shabaabul mujaahidiin ayaa magaalada si buuxa ula wareegay iyagoo ka taagay calanka towxiidka ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo rasmi ah oo ka soo baxay dowladda federaalka ah kuna saabsan khasaaraha dhabta ah ee ku gaaray dagaalka aadan yabaal oo ah degmo qadiimi ah oo istaraatiiji ah ayaa dowladda federaalka qabsashadeeda waxa ay ku tahay dhabarjab sida ay tilmaameen falaqayaasha dhanka amniga ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa aadan yabaal oo ka badnaa laba kun oo askari oo aad u hubaysan ayaa ku firxaday dhulka hawdka waxaana shalay ilaa iyo xalay si teelteel ah ay u gaarayeen magaalada muqokori ee gobolka hiiraan sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka baraha bulshada ayaa si weyn loogu maadaysanaya askarta halkaa gaaray qaarkood waxa ay soo qorayaan in xalay ciidanka dowladda federaalka ay ku hoydeen magaalada muqokori iyo moorooyin lagu xarayo xoolaha iyadoo ay wehelisay baqdin lixaad leh oo ku aadan in dagaalyahanada al-shabaab ay magaaladaasi kaga daba yimaadaan askarta dowladda federaalka mid ka mid a dadka isticmaala baraha bulshada ee ka soo jeeda hiiraan gaar ahaan muqokori ayaa sheegay in qiimaha la iibiyo dacaska uu sare u kacay magaalada muqokori kadib markii ay magaalada yimaadeen ciidamo aad u badan oo kabahooda ka soo cararay sidoo kale baraha bulshada waxaa hariyey su'aalo ku aadan sababta keenta in saraakiisha dowladda federaalka ay askarta u bilaabaan inay ka cararaan furumaha dagaalka waxaana aad loo eedeynayey odawaa yuusuf raage iyo shuute iyadoo dadka xooggooda ay codsanayeen in la maxkamada iyo amaba ugu yaraan in laga qaado xilalka ay hayaan maadaama kalsooni dare ay geliyeen ciidanka iyagoo dayacay mas-uuliyadda askarta ay hoggaanka u yihiin oo muddo ay ku cadaadinayeen inaysan ka bixi karin furumaha ciddii isku daydana laga qaadi doono tallaabo ugu yaraan ay xabsi ku geli karaan amaba ay ku weyn karaan noloshooda dowladda federaalka ayaa qiratay in looga guulaystay dagaalkii ka dhacay gobolka shabeellada dhexe oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula wareegeen degmada aadan yabaal faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya yaasir cabdallah maalintii shalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo culus kula wareegay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe qabashada aadan yabaal oo ay dowladda federaalka saacado badan ka aamusnayd ayaa mar qura hadlay xasan sheekh isagoona qiray in looga itaal-roonaaday dagaaladii shalay ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe xasan oo goob madala ka hadlayay ayaa qiray in looga guulaystay dagaaladii ka dhacay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe jabkii xoogganaa ee ku gaaray degmada aadan yabaal ayuunu ku fasiray xaalad dagaal ayna wax iska caadiya tahay in mararka qaar la ceersado dagaalka al-shabaab laba arrimood af soomaaliga ma kala kasi sida lagu dhaho laakiin afafka ajnabiga waa leeyihiin waa dagaal marka la yidhaha annaga dagaalaa dalka ku jira mugaan dhahno macnaheedu waxa waa we are in war af ingiriisiga haddaan aadno laakiin saakay meel waxa ka dhacayaa its a battlefield waa meydaan waa goob dagaal waa goob dagaal sax af soomaaliga sax baa waa goob dagaal iyo dagaal dagaal guudaan annaga shabaab kula jirnaa all over the country meesha hadda awood saraa dagaalkaas guud laakiin maxaa dhacayo goob dagaal maalinaad lagu riixaa maalinaad wax riixee maalin waa laga ad- waa- waa- waa lagaa adkaanaa maalin waa adkaanay maalmaha isdaba socdaa laga adkaanaa maalma isdaba socdaa adkaanay laba sano oo lasoo dhaaf laba sano oo hore oo isdaba tiilay ayaan ayaan adkaanay oo aan daba soconay marka ma marka qaarkood in annaga nalaga adkaado nalasoo daba kacaayo That does not mean- taas macnaheedu ma ahan dagaalka waa lagu fashilay dadka marka dadka u tusaayo dagaalka waa lagu fashilay xaggay ka dhacday shabaabaa cir ka maray inta ka baxay ciidan ma jiro ciidan maxaan ku ihahdaa dagaalamo ma jiro ciidamada waa kala yaaceen No, way u kala yaaceen meesha waa la qabsaday adeedaa askari maaynoo wax dagaalamayay oo laga qabsaday oo joogay dadka taabacsan dowladda federaalka ayaa si weyna uga hor imaaday hadalka xasan sheekh kuwaas oo sheegay inuu kusii kordhinayo niyadjabka ka haysta dagaalka ka dhanka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab walaayadda islaamiga hiiraan ayaa ka hadashay xaaladda gobolka iyadoo bogaadisay dagaaladii shalay ka dhacay degmada iyadoo bogaadisay dagaaladii shalay ka dhacay gobolka shabeellada dhexe warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya sakariye cumar isagoo waraysi siinayay warbaahinta islaamiga ah ee al andalus waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guleed abunabhaan ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaaladii dhowaanahan ka dhacayay deegaanka aboorey ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan laakiin waaliga wilaayada islaamiga hiiraan sheekh guleed abunabhaan waxa uu ugu horreyn hambaliyeeyey weeraradii cagmarinta ahaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kula wareegeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe bacda xamdilaahi subxaanahu watacaala inta aanan u gelin bashiirow su-aasha aad weydiisay jawaabteedu waxaan rabaa inaan bogaadiyo ee khayrkii faraha badnaa iyo nasrigii weynaa ee maanta dhacay ee ilaahay ku galladaystay mujaahidiinta ku sugan wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe cadowgii tirada badnaa lasoo xashdiyey dhinacyada kala duwan laga keenay magacyada badan loo bixiyey ee lagu soo ururiyey degmada ee aadan yabaal oo ilaahay maanta jebiyey intaa kadib waaliga ayaa waxa uu ka warbixiyey dagaaladii ka socday deegaanka aboorey ee bariga wilaayada islaamiga hiiraan iyo iskudayadii ciidamada dowladda federaalka ay ku doonayeen inay kula wareegaan deegaanka aboorey ama maalmahan kooban oo hadda aad xustay ee dagaalku wuxuu ka socday deegaanka aboorey iyo duuleedyadiisa ee meesha waxay kusoo xashidiyeen cadowgu ciidan aad u tiro badan cadowga caalamigana cirka uu ka taageerayey wixii meeshaa lagu xashidiyey oo tirada badnaa ilaahay subxaana wa tacaala mujaahidiinta wuxuu u sahlay in ee, meesha ay kala wareegaan deegaanka lagala wareego kadibna xashdi kale oo tiro badan bay sameeyeen waa kuwa isa soo qaadqaaday ilaahayna meeshaasu ku cadaabay abuurreyna cawa waa meel xur ah oo shareecada ilaahay iyo raayatu tawxiid ay ka taagan yihiin kitaabka allah in lagu maamulo ee qorshaheedu yahay ugu dambeyntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa waxa uu ka waramay khasaaraha askarta dowladda federaalka ku gaaray weerarada muddada isbuuca ku dhow ka socday deegaanka aboorey ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan balse aan isla wada ognahay mudduu dagaalka socday ee, baan muxuu ahaa ka yarayn ee, usbuuc ku dhow buu dagaalkaasi socday ilaahay subxaana wa tacaala nimankaas naf iyo maalba ee, dhib weyn buu ku gaarsiiyey ee, waxay ku waayeen dad madaxay ku waayeen waxay ku waayeen askar bay ku waayeen anwaac kala duwan oo ilaahay shareecadiisa la diriraysa baa meesha ku baxda tiro badan hadday tahay kuwo aakhiro aaday oo wixii ay ayagu kasbadeen ilaahay la hortagay iyo hadday ay tahay kuwo dhaawacmayba ee, waxaa ku gaaray khasaare aan la soo koobi karin oo aan la xadidi karin waraysiga waaliga wilaayada islaamiga ah ee gobolka hiiraan sheekh guuleed ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli maalmahan ay dagaallo culus ka socdeen deegaanka aboorey halkaas oo askarta dowladda federaalka lagu gaarsiiyey khasaa'ir kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay u suura gashay in dagaaladaasi ay ku soo furtaan sanad militari oo kala duwan galaangalka dowladda imaaraadka ah ee gobollada waqooyi bari ayaa sii xoogaysanaya iyadoo imaaraadku dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay puntland geeyey raadaar ay farsameeyeen yuhuudda faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed sheekh cali warbixinno la helay ayaa tibaaxaya in dowladda imaaraadka carabta ee qalab casri ah oo raadeera geysay gobolada waqooyi bari soomaaliya halkaas oo uu gacanta ku hayo maamulka la baxay puntland qalabkan ayaa waxaa si gaara loogu dejiyay xarunta taliska ciidamada badda ee maamulka la baxay puntland oo ku dhegan saldhigga diyaaradaha ee magaalada boosaaso halkaas oo ay maamusho dowladda imaaraadka carabta yalwareedyo militariga kuwa xagga sirdoonka ayaa sidoo kale xogtan laga soo xigtay waxaana jiritaanka arrintan sii xoojinaya muuqaalo iyo sawiro lagu baahiyey baraha bulshada kuwaasoo hawada sare laga duubay nidaamkan oo ah mid casri ah ayaa waxa uu qayb ka yahay farsamooyinka loogu talagalay ilaalinta hawada ka hortagga madaafiicda gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano doronista oo loo adeegsado weerarada tallaabadan ayaa waxay abuurtay walwal xagga siyaasadda ah waxaana si gaara arrintan ugu walaacsan dowladda federaalka oon wax horaa ka haynin tallaabadan cusub ee uu imaaraadku keenay qalabkan raadeerka ah ee uu farsameeyo maamulka yahuudda tani ayaa bannaanka keenaysa in dowladda federaalka aysan wax maamulo ah ku lahayn deegaanada qaar ee soomaaliya halkaasoo ay ka arrimayaan maamulo ka soo horjeeda siyaasaddeeda qaarkoodnaba la dagaalameen waxaa sidoo kale xusid mudan in mandiqadan istaraatiijiga ay waayadii lasoo dhaafay ay xoogga soo saarayeen dowladaha reer galbeedka iyo kuwa caalamka oo isku duuban xukuumadda abuudubay oo fulinaysa danaha sahaynada ayaa waxay inta badan ku lug leedahay xasaradaha ka taagan waddamada muslimiinta iyadoona waddamada qaar ka dhisatay maleeshiyaad calooshadu shaqaystayaal ah oo si gaar ah uga marqaata dowladda imaaraadka carabta haddii aynu tusaale u soo qaadano waxaa ka mid a dalka yemen halkaasoo ay joogaan maleeshiyaad ku daaban dowladda imaaraadka carabta oo lagu magacaabo xisaamul amni oo goodfallo guracan kula kacaya dadka muslimiinta ah ee ku nool waddanka yemen warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ciidamada dowladda suudaan ayaa la wareegay deegaan hor leh iyadoo xoogaga r s f ay duqaymo ku garaaceen magaalada umudurmaan ciidamada dowladda suudaan ayaa ku dhawaaqay inay xoogaga r s f kala wareegeen deegaana ka tirsan galbeedka magaalada umudurmaan waxaana ay gacanta ku dhegeen hub iyo lacago faalisa ah oo ay halkaas uga carareen ciidamada kooxda r s f dhanka kale ilawareedyo militari oo ka tirsan ciidamada suudaan ayaa sheegay in maleeshiyaadka dacmu sariic ay duqaymo ah loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku garaaceen fariisin militari oo ku taala degmada al safwa ee galbeedka magaalada umudarmaan dagaalada ka socda waddanka suudaan ayaa laba sano jirsaday iyagoo madaxa la galay sanadkii saddexaad oo xiriir ah hase yeeshee tan iyo dabayaaqadii sanadkiina dhaafay waxaa isi soo tarayay guuldarrooyinka daran ee ay la kulmayaan maleeshiyaadka r s f iyadoo bilihii ugu dambeeyey laga qabsaday dhul baaxad leh oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah ee alkhartuum warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waa naga intaa